hadda waxaan joogaa isbitaalka defa gacantay ku haysay hay-adda nail ee turkiga ee dhowaan dowladda soomaaliya ay muddada kooban dalka kaga saartay qolalka ee qaybaha ka koobantaha guud ahaan wax shaqaa kama socoto waxaa ila socdaa doctor shaafii maxamed jimcaale gaasiba isbitaalka defa doctore hadda waxaad iga socdo madax
waa meel kasta waa xiran tahay korontadii isbitaalka waa ka jaran tahay biyihii waa laga jaray ciidanaa bannaanka hor joogo anaka waa isbitaalkii aan aan joognaa oo dadkii dadkii mas-uul hadduu imaado oo rajo rajo hadduuna siiya aan u joognaa bis bismillahi raxmaan raxiim isbitaalka deva ilaa laba boqol boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo bukaan socod bukaan jiif haween caruur dadka waaweynka oo isugu jiro uu maalin kastaba isbitaalka albaabihiisa uu qaabili jiray ilaa saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan isbitaalka ka shaqey jiray isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo dhalmada oo labaatan afar saac shaqeynayso isbitaalka muxuu lahaa qeybta oo kiyasafeynta ayadana ilaa labaiyo toban mashiin oo taalay oo ilaa labaatan afar saac shaqeynayso maxaa isbitaalka uu lahaa qeybta oo ilmaha xanuunsan ama ilmaha bilowda dhamaysan oo dhalada ilaa sideed dhalo maca oxygenkeeda maca dhakhtarkii ku takhasusay oo ajnabi ah aada joogay isbitaalka wuxuu leeyahay laba qeyb waaweyna oo bukaanada la seexiyo ilaa toddobaatan sariir ka kooban tahay wuxuu leeyahay isbitaalka oxygenka oo central ah oo qeyb kastaba isbitaalka oxygenkaasaa ku xirnaa bukaano badan oo kala duwan oo isbitaalada kala duwan soomaaliya iyo gudaheeda ama dibadda loogu soo diri jiray oo loogu talagalay bukaanada oo icu u baahan yahayn oo oxygen la-aan oxygen u baahan marka intaasoo service aan samey jirnay haddana marka waxaas o dhan waa istaageen way joogsateen maalinta imise bukaana qaban jirteen marka loo eego bukaan socodka ama kuwa jiifanaya
isbitaalka ugu yaraan ugu yaraan maxaa ka faa-iideysan jiray boqol iyo konton ilaa laba boqol oo bukaan oo soomaaliya maa jiro isugu jiro bukaan jiif bukaan socod iyo qeybaha kala duwan bukaanada oo keliyaha laga safeeyo bukaanada oo maamayaasha oo wada isbitaalka ku dhasho ku dhalaan iyo dhalada ilmaha la geliyo marka waa laba boqol waa gaari jireen mar kastana bukaan jiifkana soddon ilaa konton bukaano aa jiifi jirtay maalintii
adeegyada isbitaalkalu hayo dadku aysan heli karin ama bukaanadiidu ku tirsanaay maanta waayeen kuwa kamid xaqiiqatan saddex shay aniga aan aan ku tilmaami karaa weyn saddex iyo toban dhakhtar oo takhasusaad kala duwan experience leh aan waddanka tageen laakiin aniga maxaan dhihi maxaan aan ku tilmaami karaa saddexda qeybood ugu muhiimsan maxaa qeybta keliya safeynta oo ilaa labaiyo toban mashiin taalay dhakhtarkii takhasuska lahaa ajnabigaha oo joogay dhakhaatiirta soomaalida oo tababar fiican haysto iyo kalkaaliyaasha ilaa konton bukaan konton ilaa lixdan bukaan aa ka faa-iideysan jiray oo ku xirnaa oo ugu yaraan laba mar iyo saddex mar isbuuciiba keliyaha loogu safey jiray oo noloshooda dhanba ku tiirsaneed hadda waa xiran tahay dhakhtarkiina waa baxiyey marka adeegaas lama helo adeegaas hadda mala helo adeeg maxaa waaye oo soomaali dhan u baahnaa oo hal laba meel bisaa laga helaa isbitaalka digferia annaka midda kalena oo muhiimkana maxaa waye ilmaha dhalada la geliyo juunkooda lagu xiri lahaa arrintaasna isbitaalka digferi iyo isbitaalkan bisuu leeyahay keenna hadda dhaladii waa xiran tahay midda saddexaad oo u muhiimsan oo wadanka laga helin maxaa waaye maxaa noo yaalay mashiin weyni badan oo oxygenka sameeyo oo central oxygen ah oo meel kastaba derbi derbi kasta ku jiray isbitaalka qol kastana wuu ku jiray isbitaaladeena soomaalida haddaa aragti haday u badan tahay waxa ugu dhibka badan ay dhibka weyn ku hay maxaa oxygen la-aanta bukaano badan oo kooma ku jiro oo dhaceen oxygenkaas daraaddeed aan loo soo refergarey jiray haddana dadkaasna maxaa u malaynaa way iska dhiman doonaan
dadkan aad ii sheegtay baahiyahaas gaarka ee isbitaalku maamulaya gaar ahaan kiliya sifaynto inta badan xanuun qaarkood intii u badnaayeen muddo toddobaad aad hawshooda kusoo gabagabayseen see dareemayn dadkan
xaqiiqatan wax maxaa waaye faajica wax laga xumaado waaye bukaanadii meeshan waa meel isbitaal ah ma dhihi kara aniga siyaasad inaa gala ma rabi meel oo maaha safaaradda hadda la xirhayo bukaano badanaa meesha jiiftay oo u baahan in laga tacaalo bukaano badan aa meeshaan ku xirnaa oo noloshooda dhanba haddii hal maalin ay brograamkooda dhib wax iska bedelo oo xaaladooda khatar galayso maxaa ku jiray ilmo badan oo dhalada ku jiro oo u baahan in la maareeyo oo xaaladooda xataa haddii dhalada laga bixinayo dhaladay kale la gelin lahaa wixii dhan la sameeyo marka wax maxaa waaye maalin madow oo bukaanka soomaaliya isagoo mashiinkii yaallo lacagna ku awoodo inuu inuu qarashaadka iska bixiyo inuu lacagtiisa isagoo oo haysto inuu inuu dhinto service line
waan gartay dadkan hadda daba dhintay ama u dhibtooda ma jiraan maxaa dareemaysaa
dadkii xaqiiqatan waa nala soo xiriirayaan way cabaadayaan maxay leeyihiin isbitaaladii mana la qaabilin maxaan sameynaa waalidkaygii gurigaguriga maigu dhiman maayo gaar ahaan hadda haddaan si gaara kugu sheego qeybta oo keliya safeynta isbitaalada oo kala duwan saddex isbitaal hadda ugu muhiimsan hal isbitaalba hal hal mashiin ayaa la marna ma shaqeeyo marna waa shaqeeyaa laakiin isbitaalka ugu muhiimsan aan isdhehaynay maxaa isbitaalka digfeer ayagana muddo gaaban ay shaqeeyaan subaxdii shaqeeyaan bis marka aniga maxaan rajeynayn ilaa konton bukaano oo noo soo oo noo diiwaangelisanaayeen oo shaqadana waa u wadnay marka dadkii waxay leeyihiin markii isbitaalada kala tagay waxay dhaheen boosman i heeno anaka inagu soo cabaadayaan boosma heeno maxaa la dhahaa maxaan sameynaa anaka maxaa dhahnaa mar kastaba wasaaradda wasaaradda caafimaadka taga agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka u taga dowladda u taga at least inay
maxay ka dhigan tahay hadday waayaan adeegaas qofku miyuu dhiman kara qofka keliyaha shaqada keliyaha maxaa waa inay wixii sun ah in jirka bixiso keliya hadday shaqeyn waayaan macnaata suntia maalin kastaba jirkii kusii jiraysaa bukaanka marka mar kastaba xaaladiisa waa si tacbaa noqonaysaa waana dhimanayaa haddii uu helin mashiin oo dhiiggiisa safeeyo
dowladaha turkiga soomaaliya wax jawaaba ka hesheen ilaa hadda xaqiiqatan ilaa hadda wax jawaab aan aan ka helna male guddigan sugayni guddi ma la sameynin maxaa la dhahaa bukaanadii shaqaalihii hadda waa kala tageen inta badan isbitaalkiina waa xiran yahay ciidanna waa isbitaalkiina waa joogaa wax hadda aan rajo aan aan gacanta ku helna ma jirto